bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وأشhهd an laa إlaha ilا اllah waxdah la شhariika lah وأشhهd أna mحamdا cabdh وrasulh ama bعd qala الmؤلف raximah الlah wain ata التaxrim fi nafsi الcml أw sharطihi faduu fasaadi وhlل وmتlf muؤdiihi laysa yضmن bacda الdifaaci bاlati hiya أxsan wain ata التaxriimu taxriimku iyo xarimiddu hadduu yimaado fii nafsi alcamal camalka laftirkiisa haddii uu taxriimku ku yimaado oo camal acmaasha ka mida la xarimo oo la nahyiyo aw shardihi ama shardigiisa uu nahyigu ku tacalluqo faduu fasaadin camalkaasu faduu fasaadin mid fasaad u saaxiiba waaye wa khalal iyo daldalool iyo burid u saaxiib ah waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lilimaam assicdi raxmat ullaahi calayh meeshaan shiikhu wuxuu ku sheegay wax ku saabsan nahyigu haddii uu ku tacalluqo shayga daatadiisa ama shardigiisa in nahyigaas uu sababayo shayga shaygii la nahiyey oo u sababayo in shaygaasu uu noqdo shay aan tirsi lahayn oo buray nahyigu wuxuu yidhi shiikhu hadduu ku tacalluqo daatada cibaadada ama mucaamalada haddii nahyigu kusoo arooro uu nahyigu daatada ama shardiga shayga uu ku tacalluqo nahyigaas wuxuu sababaa cibaadadaas ama mucaamaladaas wuxuu u sababaa buritaan cibaadadaasu way burtay mucaamaladaasuna way burtay waa haddii nahyigu uu daatada shayga kusoo arooro ama uu kusoo arooro shayga shardigiisa haddii laakiin labadaas wax ka baxsan uu nahyigu kusoo arooro la dhihi maayo nahyigaanu cibaadadii waa buriyey ama mucaamaladii waa buriyey cibaadooyinka waxaa jira kuwa daat ahaantooda nahyigu ku soo arooray sida labada maalmood oo ciidda ciidul adxaa iyo ciidulfitri in la soomo soonka ah nabigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam soonkaas ciidda in la soomo nabigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam nahyigaas nabigu ciidda in la soomo ou reebana waa nahyi ku tacalluqa daatada cibaadadu ku tacalluqa cibaadada soonka ah oo maalinta ciiddaa la soomo laftirkeedaaba nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam maadaama nahyigu uu ku tacalluqo maanta oo uu toos ugu socdo nahyigu daatadii iyo cibaadadii laftirkeedii waxaan leenahay cibaadada nuucaasu hadday dhacdo ansax maaha qof dadka ka miduhu hadduu yidhaha ilaahayan waxaan ugu dhowaanaa maalin ciida inaan soomo haddii qof dadka ka miduhu uu yidhaahdo waxaa la leeyahay soonkaadii waa buray maxaa yeelay soonkaada daat ahaantiisaaba nahyu ku tacalluqaa shayga iyo cibaadada daatadeedana haddii nahyu ku tacalluqo cibaadadaasu waa ay burtay mucaamalada saasoo kale daatadiisa shaygan haddiiba nahyu ku tacalluqo mucaamilka lagu mucaamaloodo beeciya waxa lamida lagula mucaamaloodo waxaan leenahay waa mucaamil baatil ah beecaasuna waa buray baktiga oo kale waa la xarimay oo baktiga xurimat calaykum almaytatu yaa ilahi ilahi subxaanahu wa tacaala shaygii xaaraam tahay oo nuucaas ahaana in la kala gatahay sax maaha marka qofkii ama dadkii bakti kala gata waxaan leenahay beyciinnii ma ansixin maxaa yeeley waxaad kala gadateen waa wax daat ahaanba manhi u ahaa ayaad kala gadateena laleeyahy saas waxaa la mid ah haddii shayga shardigiisa nahyigu ku soo arooro oo nahyigu uu ku tacalluqo shayga shardigiisa tusaale ahaan salaadda shuruuddeeda waxaa ka mid ah satrul cawra ayaa ka mid ah qofka markii salaaddiisa la aqbala shuruudaha salaadda qofka lagu aqbalo waxaa ka mid a qofka salaadda tukanahay cawradiisu inay asturan tahay cawradana waxaa lagu asturaa maryaa lagu asturaa qofaa marka cawradii wuxuu ku asturtay maryo in la qaataahay aysa sharcigu raalli usa sharcigu uusa ogolaanin maryo in la qaataahay sharcigu uusa ogolaanin sida maryaha xariirta ah oo kale maryo xariiraha qofu qaatay cawradii uu ku asturtay qamiisou ka dhigtay macawisou ka dhigtay kadibna waa ku tukaday nahyigu qofkaas cibaadadiisa daat ahaanteeda kuma soo aroorin oo salaaddiisa nahyi kuma soo aroorin laakiin nahyigu wuxuu ku soo arooray waa maxay waa salaadda uu tukanayo shuruuddeeda shardi ka mid aha ayaa nahyi ku tacalluqahoo maanta dharka uu ku labisan yahay oo uu salaadda ku tukanaa oo cawradiisii ku asturay oo uu rabo shardiga inuu ku buuxiyo ah satrul cawra ah maryahaas waa maryo nahyi ku soo arooray in la xirto oo la qaato waxaa la leeyahay marka qofkaas salaadaadii waa burtay salaadaadii ansax maaha maxaa sababay salaadaadu inay burto waxaa sababay salaadaadu inay burto maryaha aada cawrada ku asturatay ayaa maryo nahyi ku tacalluqa ah nahyiyaad ku dhacday xagga shardigaa nahyi aad nahyi uga dhacday oo cibaadadan shardigeeda ayaa nahyi ku tacalluqaa cibaadada shardigeeda haddii nahyi ku tacalluqana cibaadadaas waa burtoo wain ata taxriimu fii nafsi alcamali aw shardihi faduu fasaadin wa khalala ku haysata mucaamalada saas oo kale beeca shuruuddiisa waxaa ka mid ah markii beecu ansaxa an yakuuna almabiicu macluuman shayga la iibinaahi waa inuu macluum cinda mushtari ka yahay macluum qofka wax gadanayahu waxay gadanay waa inay taqaano hadday waxay gadanay qofka wax gadanayahu aysa aqoonin oy la wareegi aqoon aysa u lahayn beeca meeshaas laga ridahay beec ansaxa maaha shuruudda beeca marka waxaa ka mid ah in shaygu uu yahay macluum shaygii saas ahaa maanta nahyiga ku soo arooro waxaa dhacay shay majhuul ah ayaa qof laga gaday shardigii yaa buray nahyigu wuxuu ku tacalluqaa shardigii beeca shay majhuulahoo qofka gadanaa majhuulka ah oo qofka uusa aqoonin ayaa laga gaday oo waxaa la yidhi hasha heblo ah oo riman canuga caloosheeda ku jira waxaan kaa siiyey boqol dollar saasaa la yidhi asaguna wuxuu yidhi waa ku aqbalay beecaas waa baatil beec ahaantiisana nahyigu kuma soo aroorin wuxuu ku soo arooray shardigii beeca oo ku ansixi lahaa shuruudii beecu ku ansixi lahaa shardi ka mid ahaa nahyigu ku soo arooro waa beeculmajhuulu beecu oo qofkan waxaa laga iibiye wax qofka uu yaqaano maaha neefka heblo ah ama hasha heblo ah caloosheeda waxaa ku jira ma qurbacaa ma nirigaa ma noolaa doonaan ma meyd iyagoo dhimama dhala doonaan ma dhammays yani xibnuhudu ma dhammaystiran yihiin mase xibnuhu sii ka yihiin yaa yaqaana cid taqaan male waaya haddii marka cibaadada nahyigu uu ku tacalluq nahyi hadduu cibaado ku soo arooro wax la yska reebo mucaamalada iyo cibaadada daatadooda haddii nahyi ku tacalluqo nahyigaasu cibaadadaas ama mucaamaladaas wuxuu u keenaa buritaan cibaadaduna ma guntan mayso mucaamaladuna ma guntan mayso saas oo kale taas waxaa la mid a haddii nahyigu ku soo arooro shardiga cibaadada ama shardiga mucaamalada cibaadadaas waa ka kac hal bacaad lagu lisay waay mucaamaladaasuna waa ka kac waa hal bacaad lagu lisay mucaamalooyinka aan ansixayn iyo beeca aan ansixaynoo daat ahaantiisa nahyigu ku soo arooray waxaa ka mid ah salaada jumcada haddii loo adimo adinkeeda dambe haddii la adimo markaas kadibna ay wax kala gataan dad jamaacada ama dad salaada jamaacadu ay ku laasimayday inay yimaadaan beecooda waxaan leenahay beecaasu beec nahyi ku soo arooray waay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascuu ilaa dikri اllaahi wadaru lbayca soo lama dhin maalintaas beeca markaas haddii adinkuba yeero beecaha laga tagaa layidhi beecii nahyiyaa ku soo arooray beecaas laftirkiisaa nahyi ku soo arooray waa isla beecii beecii daatadiisii waay shardigiisii maa haddii marka beecaas la rido nahyigu ku soo arooray oo laba qofood oo jamaacadu ama salaada jumcada laga rabay ay beecaas sameeyaan ay wax kala gataan waxaa la leeyahay beeciinni waa buray maxaa sababay nahyiyaa ku soo arooray beeca haddii laakiin nahyigu uusan cibaadada laftirkeeda ama mucaamalada laftirkeeda ama shardiga cibaadada ama shardiga mucaamalada uusan nahyigu ku tacalluqin ee shay saayidkaah uu ku tacalluqo cibaadaduna buri maydo mucaamaladuna buri maydo cibaadada waxaa tusaale u ah ninaad tukaday salaad ama farada ama sunno ah laakiin wuxuu wataa cimaamad ama koofi wuxuu wataa xariir ah cimaamad iyo koofi xariirahu wataa ninkaas waa dembaabay xirashada uu maryaha xariirtaa xirtay waa ku dembaabay laakiin salaaddiisii ma buri mase buri maydo nahyigaan fiirinaynaa nahyiguma wuxuu ku tacalluqaa salaada daatadeeda mase shardi shuruuddeeda ka mida ku tacalluqaa mase shay saayidka uu ku tacalluqaa shay saayidka ah waayo ninku inuu koofi wataa shardi maaha qofka dharka shardiga u ah markuu salaada gala inuu heestahay waa dharka cawrada ku asturana wuxuu cawrada saayidka uu shardi maaha koofiyu shardi maaha cimaamaduna shardi maaha adoo madax qaawanaad tuka kartaa bilaa koofiya bilaa cimaamad ah ayaad tuka kartaa haddii marka shay aan shardina ahayn rugnina ahayn shayga xaqiiqadiisiina aan ahayn nahyiga uu maanta ku tacalluqo nahyigaas waxaan leenahay sababi uu maayo cibaadada inuu buriyo ma sababaayo oo asaga sababtiis cibaadadu u burto oo waxaa la leeyahay ninkii koofida ama cimaamada xariirtaa ku tukaday waa dembaawday laakiin salaadaadii way ansaxday culamada qaarna waxay dhahaan waxaa la mid ahoy kolay dhahaan ninkii guri belilaqaa ku tukada guri taabsigoo la qabsaday ayuu ku tukaday ninkaasu sharciga wou khilaafay maxaa yeelay guri islaameed iyo dhul islaameed oon loo ogolaanin ayuu ilaahay ku caabuday laakiin shaygu waxaan leenahay waxaan fiirinaha ibaad nahyigu waxa uu ku tacalluqaa ma wuxuu ku tacalluqaa daatada cibaadada iyo daatada salaada miyuu ku tacalluqaa mase shardi shuruuddeeda ka mid ah labada midna kuma tacalluqee waa shay ka saayid ah oo dhac la dhacay dad islaameed wax ku tacalluqa waaye qofku marka isagaa si gaar u dambaabaa laakiin salaadaadi waa burtay la dhihi maayo salaadaadi waa burtay la dhihi maayo wuxuu yihi sheikhu marka wa in ata taxriimu taxriimku hadduu yimaado fii nafsi alcamal camalka laftirkiisa haddii taxriim ku soo arooro ruuxiisa ruknigiisa iyo wax la mid ah iyo shaygii laftirkiisiiba aw shardihi ama shayga camalka cibaadada ama mucaamalada shardigeeda ayaa waxaa ku soo arooray nahyiga faduu fasaadin camalkaasu waa mid fasaad u saaxiib ah iyo buritaan iyo wakhalalin daldalool mid u saaxiiba oon ansaxaynin waaye haddii laakiin labadan arrimood uu ka badbaado camalku acmaasha ka midhu waa camalku waa ansax wa mutlifun mu'diihi laysa yadmanu bacda addifaaci bilatii hiya axsanu wa mutlifun kii itlaafinaaye oo fasahaadinaaye mu'diihi midka asaga dhibaaya laysa yadmanu mutlifkaasu ma ahaanin mid damaanad qaadaa kii ou itlaafiyey oo burburiyey bacda waa goorme laakiin bacda difaaci difaac kadib ou bilatii iskaga difaaco tii iyo sifadii hiya iyaduba axsanu wanaagga badneed oo nabadgelyada badneed meeshaan arrin kaleu sheekhu uga hadlay arrintaasoo ah qofaa lagu soo xadgudbay naftiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo ehelkiisaa lagu soo xadgudbay dadkii ku soo xadgudbay ama wixii kusoo xadgudbay wuu iska difaacay wuxuuna iskaga difaacay bilatii hiya axsanu tartiib tartiib hadba qofku wuxuu ku ceshoomi karow yac iskaga yidhi oo aan naftiisana ama xibnihiisa aan halaag u keenayn iyo fasaad u keenayn iyo baaba aan u keenayn kadibna qofku waa joogso waayey ama shaygii waa joogso waayey xayawaankii nafta lahaa markaasuu qofkii wuxuu qaaday tallaab uu naftiisa ku difaaca ama maalkiisa ku difaaca ama ehelkiisa ku difaaca tallaabtaasoo laga yaabo inay gaarhsiido qofkii la difaacayey in xibin xibnihiisa ka mida uu ku waayo ama uu naftiisa dhanba ku waayo qofkaas maxaa lagu leeyahay tusaale ahaan qof xaajiya ama muctamir ah oo inuu ugaarto ama ugaarta uu dilaha ay xaaraam ka tahay aabbaciid ama goodira isku soo beegay hertiyu iskula soo beegay geesow leeyahay hertiyuu la soo aaday isowuu iska yidhi inuu dilo waa mamnuuc hadduu dilana xoolaa lagu leeyahay inuu dilana waaba laga mamnuucaba qofka muxrimka ah neefkii marka ugaarka ahaa isagaaba wuxuu yahay horor isaw uu iska yidhi isowdii waa diiday wuxuu marya iskaga bitiyaba waa ku yimid hertiyuu ku keena markii u dambeyday wuxuu iskaga dhiciyo oo aan ahayn inuu waran iskaga mudo waa waayey see waa hirtaha waa dilaahay waranuu iskaga muday kawow yidhi maxaa loo haystaa qofkaas hadduu dadaalo uu ku dadaalo badbaadada bahalkaas iyo ugaarkaas kadibna ou iskaga dhici waayo iskaga difaaci waayo inuu dilo waxaan ahayn ee uu dilo waxba looma haysto cinda allaahi wa cinda annaasi waxba laguma laha cinda allaahi wa cinda annaasi waxba laguma laha waxaa la mid a neef xoolaah oo kale oo qofu dhaqaaye dameera qof isku soo beego oo kale dameeraa kugu soo orday inuu ku qaniinow rabo ama ku dhibaateeyo kirya kacaad iska tiri kirya kacdi waa uu ku joogi diiday si aad uga baxsatana waad oqoo weyday oo aan ahayn inaad dameerka aad xabad iskaga reebto ama aad iskaga reebto waran iskaga reebto xabadaad ku dhufata ama waran aad ku dhufata qofki ilahay ma kuu haystaa dameerkaas qofki ilahay dameerkaas waxba kuguma leh bacda addifaaci bilatii hiya axsanu waay dameer iyo iska dhaaf iyo neef xoolaa qof caadiya nin boqolow ah oo muslim ah aa weerar qabac kugu soo sii ama naftaada u socdaa ama maalkaada u socdaa ama ehelkaada u socdaa wax allaalo wixii aad qofkaas yac iskaga dhihi karto iyo ehebood ehebi karto aad ehbiday kadibna waxaad awoodi weyday inaad iskaga difaacdo waxaan ahayn inaad isaga waxgaarsiido ama xoolahaadu dhici rabaa ama naftaadu dili rabaa ama ehelkaadu kufsan rabaa inaad waxgaarsiido waxaan ahayn oo iskaga dhicda waa weyda xabadaad soo qaadatay bowdadaad bash uga siis ama shanshadaad bash uga siis waa iska difaaci qofkii laakiin waxaa iskaga difaaci hadba sida khasaarada yaray kartaa iskaga difaaci se qofkan waxaa markaad naftiisu u bannaan tahay in loo gooya waxa waaye waa difaac adigu aad isku difaacayso ama naftaada ama maalkaada aad difaacanayso ama ehelkaada aad difaacanayso ee daat ahaan qofkan iskiis qofkan in la dila looma rabin wixii marka qofkan uu kaaga joogsan karoo dhan waa iskaga joojine hadduu qayla dhaan kaaga joogsaa waa iskaga joojine hadduu qayla dhaan inta kaaga joogsan waayo aad wax yarood shanqarahood u yeerido xabadaad kor uu rido oo kale uu kaaga joogsaa waa iskaga joojine hadduu kaaga joogsan waayo xabadda meel fudud oon inta badan loo dhiman inaad uga dhufataad ku dadaale haddii ay suurtogeli weydo hadba saa iskaga dhici kartaa iskaga dhice adoo marka saasuu dadaala haddii qofkii dhinto ama gacanu ka jabto ama lagu ka jabto qofkaas ma lagu haystaa laguma haysto qofkaas maxkamad kastoo lagu geeyo waxba laguguma leh adduunyada waxba laguguma leh aakhirana waxba laguma haysto laakiin bishardi waxaa ah in warkaasu dhab yahay adduun iyo aakhiraba waxaa shardiya markii lagu leey waxba laguma haysto in warkaasu dhab yahay aad sheegay oo ah qofkaas inaad ku difaaci weyday sida aan sida hadda aad yeesho aan ahayn oo naftaada u socday ama maalkaada u socday ama ehelkaada u socday ama naftaada u socday ama maalkaada u socday ama ehelkaada u socday si kalena waa ku celi weyse haddaad si fudud ku celi karto intaan ka fudud ee aad xabad wadnaha u gelido waa lagu haystaa tusaale ahaan nin xabadood kor u ridaa ay ku filantahaad xabad wadnaha uga dhufata markaad ujeeddaba inuu kusoo xeydxaydaahaad xabadda wadnaha u gelisa adoo yacaska dhihi kara xabad kor u ridi kara waxaasoo humbaallo humbaallay kara ehbi kara qaylo dhaami kara waxyaaba badan uu kaaga tegi karo iyadoo jiraan qofka haddii aad wax kala weyda ankii xabad aad lugta uga dhufato laga yaabo qofku inuu ku baraaqsan karo aad xabad wadnaha uga dhufato wadnahan u kasta ama madaxaad uga dhufato iyo maashka kawow yidhi waa lagu qabsaa maxaa yeele billati hiya axsanu maada samayne difaaca aad samayda waa xaggee meesha u dambeedaad ka ciyaarta waxaa la rabay inaad meelaha hore soo martaa la rabay muqadamooyin aad soo marto mar aada samayn muqadamooyinkii waa lagu qabsanaa marka markaas laakiin haddaad intii tabartaa aad dagaalanto aad difaactanto oo aad qofkii inaad badbaadido isku daydo qofkiina uu badbaadi waayo qofkii ay noqoto inuu ama ku dilo ama aad disho waa kaas waad difaaci kartaa naftaada haddaad naftaada difaacdana waxba laguma heesto wuxuu yihi wamutlifun mudiihi laysa yadmanu bacda adifaaci bilatii hiya axsanu waxaa kaloo la mid ay culamada qaar sheegaan adoo tukaa oo sutra kuu taallo a qofu waxay damcday inay isku maqiiqdo adiga iyo sutradaada inta u dhaxayda qofkaas maxaa kula gudboon inaad u ishaarto hadday ishaarada fahmi weydo tartiib xabadka gacanta inta uga gelido shay aan fa shay aan aad ku celido haddii qofkaas uu cishoomi waayo maxaa samayne nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka saasoo kale wuxuu yidhi falyuqaatilhu soo laguma dhihin saljuglo u tuur gadaal iskaga tuur hadduu dii hadduu diido inuu joogsado maxaa yeelay shaydaana riixa qofka waa shaydaan saljugla u tuurtay gadacda u dhacay sheegaduu ku dhuf mutuleelka naftu kawi ka tiri yaa loo haystaa ninkaas wamutlifun mudiihi laysa yadmanu bacda adifaaci bilatii hiya axsanu yaa lasoo gudagelina waxba laguma haysto laakiin waa goormahe ashyaadan markii lagu leey waxba laguma haysto waa goormahe waa markii waxaasu cad yihiin waxaanu markay dhacaan qofka maxkamada lasoo taaga hayo qofkan inaad disha waa cadda markhaatiyaa kugu caddeeyay ama adaa qiran ayay qasaasaa taa lagu leeyahy markaasaa waxaa kuu furan inaad tirahdo qasaas maayo qofki waa dilo laakiin qofka inaan dilo sharciga ayuu oggolaa muxuu kugu oggolaa saa'il oo ahaa muctadi oo ahaa nafteedaan kala baxsan waayey ehelkeedaan kala baxsan waayey maalkeedaan kala baxsan waayey saatan siyaan hayna waa iskaga difaaci waaye waxaa lagu leeyahy marka inaad ehelkaada ama naftaada ama maalkaada kala baxsan weyda cadday horta saatan siyaan hayna inuu ku joogsan waayo hala caddeeyo haddii la waayo khataraad haddii la waayo taas khataraad haddii warkaan la iska wada yeelao cid walba laga yeelaa qofkaan nafteedaan kala baxsan waaye maalkeedaan kala baxsan waaye shan xabbaan ku dhuftay haddii la iska wada yeelaana ummadda mar horaa la baabi'i lahaa intaasaana la wada qiil laga wada dhiga lahaa arrintan marka siday usugnaata adag siday usugnaato waa adagta arrintan hadday marka sugnaato qofkaas adduunyada waxba laguma leh hadday sugnaa weydo oo u caddayn waayo qofkii shaygii in qofkaan uu isaga ku xadgudbaayo u cadday waayey naftiisa u socday ama maalkiisa u socday ama ehelkiisa u socday ou cadday waaye saatan si ka sokayda naa uu ku difaaci waaye hadduu cadday waaye haddii warku xaqiiqa yah ilahay agtiisa xumay ilaahay agtiisa dembi kuma laha laakiin adduunyada waa waa laga goynaa adduunyada tiirkaa la geynaa toogaa laga dhigaa adduunyada ilahay agtiisa laakiin cudurdaaruu leeyahy laakiin maadaama madaxda muslimiinta iyo xukaamta iyo qudaadu ay fiiriyaan daahirka ay fiiriyaan ninkaana uu caddayn la keeni waayo inuu qofkii dilana qiran yahy qof macsuum dhiiggiisu uu yaha uu ahaa inuu dilay bareer u dilana uu qiran yahay waxa uu sheegay inuu ku kallifeen dilkiisana oo difaaca naftiisana uu cadday waaye xukunku muxuu ku dhacaa markaas xukunku qasaas waa laleeyahay qasaas waa ayaa la leeyahay waa adduunyada iyadoo waxaa laga yaaba laga gardanaya in la qasaaso aakhira laakiin waxba looma haysto waa yahay wa mutlifun ou yidhi shiikhu wa mutlifun kii itlaafinayey oo fasahaadinayey mu'diihi midka asaga dhibah oo xayawaan ah ama xayawaanka caadiga ha noqdo ama dad ha noqdee laysa yadmanu kaasu ma ahaanin mid damaanad qaadaaya wixii ou fasahaadiyey waa goorma laakiin bacda difaaci difaac kadib bacda difaaci difaac kadib bilatiina uu ku difaaco hiya iyaduba axsanu wanaagga badneed bilati sifadii hiya iyaduba axsanu wanaagga badneed waxaa laga wadaa waa midii ku saabsaneed qofka sidii loo badbaadi lahaa qofka naftiisa ama xayawaanka naftiisa sidii loo badbaadi lahaa naftaadana aad uga badbaadsa laheed wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclamu billahi altawfiiq